بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caalamul-yowm qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamulka yuhuudda oo ku dhawaaqay inuu joojiyey duulaankii uu ku qaadi rabay magaalada rafax wadahadalla u dhexeeya muqaawamada iyo sahaynada oo ka bilowday alkaahira haddaba maxay tahay sababta ay dowladda masar u dadejinayso heshiis ka hergala magaalada khaza isla arrimaha khaza inta aan ku gudi jirno waxaad barnaamijka ku maqli doontaan shirkadaha masaarida ee ku daaban nidaamka asiisi oo lacaga malaayiin dollar ah ka samaynaya dhibaatada ay wajahayaan shacabka reer khaza qaaradda afrika oo wajahaysa khataraha ugu badan ee isbeddelka cimilada ee caalamka si weynna looga dareemayo saamaynteeda haddaba saameyn intee la eg ayuu isbeddelka cimiladu ku yeeshay dhinacyada dhaqaalaha iyo beeraha ee dalalka dhaca qaaradan warbixin arrinkaa ku saabsan ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka shawaal sannadda kuna afar boqol afartan iyo shan hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wadahadalla u dhexeeya kooxaha muqaawamada iyo maamulka yuhuudda ayaa ka furmaya magaalada alkaahira ee caasimadda dalka masar iyadoo dhanka kale maamulka yuhuudda uu ku dhawaaqay in uu joojiyey howlgalkii militari ee rafax haddaba wararkii ugu dambeeyey ee arrimahaasi waxaan wax ka weydiinay walaalka maxamed xasan alfaatix maxamed soo dhowow bal marka hore tafaasiil naga sii halka ay wax marayaan bismillaah aad baad u mahadsan tahay suheyb mar kale ee waxaa bilowday dadaallo la doonayo in xabad joojin looga islaaxiyo magaalada khaza oo dagaalo culus ay ka socdaan bishii sideedaad oo xiriir ah Een, dagaaladan ayaa galaaftay nolosha in ka badan soddon iyo afar kun oo shacab muslimiin reer khaza ah iyadoona ay barakiceen dad ka badan laba milyan oo ruux ciidamada yuhuudda sahyuuniyadda ayaa u caalwaayey xoogga muqaawamada falastiiniyiinta ilaa iyo hadda ma jirto guul weyn oo ciidanka yuhuudda uu ka xaqiijiyay dhulka marka laga soo tago inuu laayay dad fara badan oo muslimiin shacab ah Een, yuhuudda dhowr jeer ayay dalbatay xabad joojin oo xoogga muqaawamada ay ka codsatay inay xabadda joojiyaan islamarkaasna ay soo daayaan maxaabiista ee boqolaalka ah ee isugu jira askarta iyo saraakiisha yuhuudda ee lagu qabtay bilowgii duufaanta alaqsa bishii oktoobar ee lasoo dhaafay sanadii labada kun saddex iyo labaatankii laakiin dhammaanba isku dayadii la doonayay in dhinacyadu ay ku wada hadlaan een, waa ay bariiqanayeen waxayna kusoo ilaanayeen fashil sababa la xiriira een, rabitaanka kooxaha muqaawamada iyo rabitaanka yuhuudda oo aan iswaafaqsanayn yuhuudda waxay doonayeen in dhammaan maxaabiista laga hayo loo sii daayo taas beddelkeedna ay joojiyaan dagaalka magaalada khaza laakiin muqaawamadu waa ay diidan yihiin oo waxay doonayaan in qodobada iyagu ay yeeriyeen la aqbalo ee, si loo xaqiijiyo ahdaaftii ugu waaweyneed ee laga lahaa howlgalka duufaanta alaqsa oo ay ka mid ahayd in ee, la soo daayo kumanaan maxaabiis muslimiin ah oo ku jilba xiran xabsiyada maamulka yuhuudda sahyuuniyadda ee, maxaabiistaas qaarkood ee, waxay ku xukuman yihiin sanado aada u dhaadheer Een, hadda maxaa cusub marka Een, magaalada alkaahira ee caasimada wadanka masar waxaa gaaray ee, wufuud ka kala socda garabyada siyaasadda ee xooga muqaawamada iyo maamulka yuhuudda sahyuuniyadda ee dowladaha dabaliifyada ee masar iyo qatar ayaa la sheegay in labadan dhinac ay dhexdhexaadinayaan dalabku markan wuxuu ka yimid dhanka maamulka yahuudda oo soo jeediyey ee, inuu ka baaqsan doono ee, duulaanka uu ku qaadayo mandiqada rafax ee, laakiin uu doonayo taas bedelkeed in kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta laga dhaadhiciyo inay aqbalaan hesiis xabad joojin ah oo shuruudaha ee, lagu xirayo aysan aad u adkayn Een, warar hordhac ah oo wakaaladaha wararku ay faafiyeen waxay sheegayaan in saraakiisha kooxaha muqaawamada een, loo dusiyey oo la tusiyey een, waxyaabaha wareegan looga wada hadlayo een, yahuudduna ay muujiyeen xoogaa dabacsanaan ah oo ka duwan een, wadahadaladii hore loogu kala kacay ee fashilmay Ee, waxaana ka mid ah ee, yahuud waxay soo jeediyeen in loo sii daayo afartan maxbuus een, ayna muqaawamadu ay ku bedeshaan iyana in loo sii daayo boqolaal een, maxaabiis muslimiin ah oo xabsiyada yahuudda ku xiran taas bedelkeedna xabad joojin ay ka dhaqan gasho marinka ghaza Een, xabad joojintaasna ay eh, sii socon doonto ilaa wadahadalada dambe ee lagu heshiinayo oo dooxa amba alqaahira wadaha- eh, wadahadal kale leh ee lagu qaban doono maamulka yuhuudda ma sidii hore ayuu weli u madax adeegayaa mise muqaawamada ayaa diidan inay heshiis saxiixaan een qodobada yuhuudda ay soo jeediyeen waxaa ka mid ah in xooga muqaawamada ay si xorriyad leh ugu dhaqdhaqaaqi doonaan inta u dhexaysa waqooyiga iyo koonfurta magaalada ghaza ciidamada yahuuddana si juzi ah ay kaga bixi doonaan een, marinka ghaza Ee, mas-uuliyiin ka tirsan kooxaha muqaawamada ayaa iyana u sheegay wakaaladda wararka reuters in ay daraasaynayaan jawaabta ka timid dhanka maamulka yahuudda ay dhadhaxaadayaashu u gudbiyeen maalintii jimcaha inay diyaar u yihiin in miiska wadahadalada ay fadhiistaan durbadiina waxay tageen magaalada alqaahira ee caasimadda waddanka masar Een, ila wareedyo duulmaasiyadeed ayaa iyana wakaaladaha wararka u sheegay in qodobada xilligan ay aqbashay yahuudda intooda badan ay ahaayeen een, kuwii hore ay u gudbiyeen kooxaha muqaawamada oo shuruud ka dhigayay in marka hore xabajoojinta magaalada ghaza laga dhigo mid daa'im ah oo aan ee, waqti ku xadidnayn taas oo muuqata in kooxaha muqaawamadu ay ku guuleysteen een, waxayna ee, fu- fursad u noqon doontaa in sufuuftooda ay ee, dib isugu soo jamciyaan in dhaawacyada dadka muslimiinta ay ku godoonsan qaybo ka mid a deegaanada marinka ghaza een, laga qaado halkaas in cunto la siiyo dad fara badan iyo in raashin gargaar ah la gaarsiiyo dadka majaacadu ay ku feenanayso xaafado ka tirsan magaalada ghaza Ee, mas-uul ka tirsan kooxaha muqaawamada oo hadlaya waxa uu yidhi wadahadaladu waxay ku socdaan jawi een, iijaabi ama guul ah haddii aysan carqalad ka imaan dhanka yahuuddana wax cusub oo la taaban karana kuma jiraan qodobadan waana kuwii hore aan u gudbinay dhammaadkii bishii shacbaan ee lasoo dhaafay maxamed wadahadalladan ayaa gadaal ka riixaya maxaase xilligan ku soo beegay ayaa la leeyahay Een, waxaa loogu yara dhexdhexaadayaasha caalamiga ah oo loola jeedo maraykanka xukuumadaha ridada masar iyo qatar waxay sheegayaan in iyaguna ay sii wadayaan dadaalada labada dhinac ay isugu soo dhoweynayaan ee ayna ku dadaalayaan in laga baaqsado ee weerar laayaan oo ka dhaca ee mandiqada rafax ee koonfurta ee marinka ghaza Een, mowqica lagu magacaabo exos ee maraykanka laga leeyahay ayaa mas-uuliyiin yahuuda wuxuu ka soo xigtay in iminka ay doonayaan xabajoojin waarta si ka duwan sidii hore Ee, mowqican wuxuu sheegayaa in ra-yul caamka reer galbeedka iyo dadka yahuuddaba ay ku daaleen dagaalka ka socda magaalada ghaza oo maalin walba lagu khasaariyo malaayiin dollar sidaas oo ay tahana wax guul ah aysan ka soo naasacadaan oo ciidamada yahuudda weli laga haysto ee boqolaal maxaabiis ah oo si aad ay u doondoonayeen inay xoog kusoo hurtaan maalintii axadda ee waxaa khadka telefoonka ku wada hadlay benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha yahuudda ama madaxweynaha dowladda saliibiyada maraykanka waxaa la sheegay in intii ee, khadka telefoonka ay ku wada hadlayeen een, joe biden hadallo tahdiid ah u jeediyey netanyahu oo uu ku yidhi een, maxaabiistiina sooma furanin guulna ma xaqiijin ee, dhimashada dadka shacabka ah ee, waa mid aad u daran oo dunida cambaarina kaga kasbanay sidaas daraaddeed waa in markan aad aqbashaa heshiiska xabad joojinta ah Een, iyadoo sidaas ay tahay durbadiiba dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed waxay ka bilowday mandiqada loo bixiya bariga dhexe Een, wasiirka arrimaha dibadda maraykanka antonio blinken ayaa ka degay magaalada riyaad ee wadanka sacuudiga halkaas oo kulamo uu kulana yeelanayo dhaxal sugaha maamulka dabadhiifka ala sacuud ninka lagu magacaabo maxamed eh, bin salmaan sidoo kale wuxuu tegi doonaa caasimado ay ka mid yihiin camaan iyo dooxa Een, dowladda saliibiyadda maraykanka iyo maamulka yahuudda waa kuwa eh, sida aadka ugu jaban dagaalkan waxaana eh, sabab u ah gudaha wadanka maraykanka waxaa ka bilowday eh, kacdoon ay sameynayaan ardayda jaamacadaha wax ka barata warbaahinta oo si aad ah looga weerarayo joe biden iyo nidaamkiisa sida indhala-aanta u taageeraya eh, maamulka yuhuudda sayuuniyadda ee xasuuqa ka geysanaya dhulka filistiin eh, wasiirka difaaca ee maamulka yuhuudda sayuuniyadda isna wuxuu xaqiijiyey inay ka baaqsadeen eh, weerarkii u qorsheynayeen deegaanka rafax oo ay ku dhaqan yihiin inta badan dadkii isaga barakacay ee magaalada khaza dagaalada ka socda marka eh, suheybo waxaa muuqata in dagaalka oo sii daba dheeraada oo guuldarro u yahay maamulka yuhuudda sayuuniyadda iyo dowladaha reer galbeedka ee taageeraya Eh, kooxaha muqaawamadan waxay ka qaadeen een, calool adeyg iyagoo runtii een, eh, ka helay khibrad dhanka dagaalka ah marka loo eego dagaalkan sida uu u daba dheeraaday sida iyagu guusha ay u hayaan ciidamada yahuuddana ay een, u geysteen xasuuqa bashica runtii caalamka oo idil ay arkeen eh, dowladda saliibiyadda maraykanka lacago eh, dhowr eh, bilyan oo dollar ah ayay bil walba siinaysaa maamulka yuhuudda sayuuniyadda xilligaani maxaa ku soo begay in maraykanka iyo reer galbeedka ay ra-iisul wasaaraha yuhuudda ku cadaadiyaan soo gebagabaynta dagaalka khaza Een, waxaa hadda yahuudda lagu qancinaya waxay tahay in ay madaxa dhulka ka ceshtaan oo iyagoo maxaabiistoodii wata ay dib usoo laabtaan dagaalkan ay soo gebagabeeyaan si loo yareeyo qarashkan faraha badan ee ku baxaya maalin walba Ee, waxaynu ognahay in ciidanka yahuudda ee ka qayb qaadanaya ee dagaalkan ee lagu qaada magaalada khaza ay u badan yihiin ciidamadii kaydka iyo een, dad kale oo ee, si mutadawacnimo ah dagaalka loo soo geliyey waxaa ka mid ah ardaydii jaamacadaha shaqaalihii wasaaradaha kala duwan ee maamulka yahuudda een, dadkii beeraleyda ahaa ee beeraha tacbaya ee yahuudda dhammaanba dagaalkan waa la soo geliyey markii netanyahu uu iclaamiyey in uu ku duulayo magaalada khaza taas waxay sababtay in habaacsanaan iyo dayacnaan ay ka timaado adeegyadii maamulka yahuudda ee bulshada Ee, waxaa la leeyahay waxaa musallafay shirkado waaweyn waxaa shaqadii gabay ee, adeegyo muhiim oo ay ka mid ahaayeen cisbitaallo iyo goobo caafimaad sababa la xiriira dadkii ka shaqaynayey oo dagaalka magaalada khaza lagu laayey iyo kuwo halkaas ee, ku jilbi xiran oo ciidamada yahuudda ka mid ah Een, ururada bulshada rayidka ee yahuudda ayaana kaalin weyn waxay ka qaadanayaan in netanyahu iyo wasiirkiisa dagaalka ay ku qanciyaan in dagaalkan si deg deg ah loo soo gebagabeeyo haddii xabad joojintan ee la iclaamiyo een, runtii guul weyn ay u tahay kooxaha muqaawamada iyo shacabka magaalada khaza ee runtii sida aadka ah ula halgamay yahuudda sayuuniyadda waxaana la filayaa in saddex bilood gudahood ciidanka yahuudda magaalada ay kaga soo baxaan waa haddii lagu heshiiyo wadahadallada ka socda hadda magaalada alqaahira ee caasimada waddanka masar ee wareedada duulimaasiyadeed waxay u badinayaan in maamulka yahuudda uu aqbali doono kooxaha muqaawamada shuruudaha ay soo yeeriyeen islamarkaasna heshiis maxaabisis wadaarsi ah uu geli doono saacadaha soo socda aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix oo faahfaahin inaga siinayey wadahadallada alqaahira iyo maamulka yuhuudda oo joojiyey howlgalkii militari ee rafax لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo ay alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir maxamed iyo eliyaas cabdulaahi suheyb aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida iminka waxaa gacanteeda midig fadhiya walaalka maahir maxamed maahir soo dhowow waxaad inoo soo qabataa qaar ka mid ah wargeysyada xiga dhankaaga waad mahadsan tahay walaalka ilyas wargeyska inuugu horeeya waa wargeyska lagu magacaabo new york times ee ka soo baxa waddanka maraykanka waxa uu wargeyskan daabacay warbixin ku aadan in mowjado xirxiriddah ay toddobaadkan ka dhaceen dalalka dhaca qaaradda yurub kuwaasi oo lagu beegsaday basaasiin la shaqaynayay sirdoonka dowladda shiinaha warbixinta ayaa lagu sheegay in mowjadaha xabsi utaxaabidda ah ay dhaceen kadib markii dhowaan ay soo baxeen warar sheegaya in qaaraddu ay la kulmayso howlo basaasnimo ah iyo faragelin siyaasadeed oo kaga imaanayay dhanka xukuumadda beijin wargeyska ayaa warbixintiisa ku sheegay in dadka xariga lagula kacay uu ka mid yahay nin dhallinyaro ah oo u dhashay dalka ingiriiska kaasi oo caan ku ahaa buu yidhi wargeysku afkaartiisa xag jirka ah ee ka dhanka ah shiinaha wargeyska ayaa sheegay in ninkan uu sidoo kale kaaliye u ahaa xildhibaan caan ah oo ka tirsan baarlamaanka ingiriiska sidoo kale dadka xabsiga loo dhaadhiciyey ee loo haysto eedaha ah inay basaas u yihiin sirdoonka dalka shiinaha waxa uu wargeysku ku sheegay in uu yahay nin haysta dhalashada jarmalka balse asal ahaan ka soo jeeda shiinaha kaasi oo caawiye u ahaa buu wargeysku yidhi xubin ka tirsan baarlamaanka qaaradda yurub kaasi oo golahaasi ku matala xuquuqda dadka jarmalka ah eewadarta guud ee dadka lagu xiray yurub waxauu wargeyska new york times ku sheegay inay gaarayaan ilaa lix xubnood kuwaasoo toddobaadkan lagu soo ogay saddex kiis oo kala duwan oo ka dhacay qaaradda yurub xubnaha loo xiray basaasnimada shiinaha waxay laba ka mid ah ka soo jeedaan dalka ingiriiska halka saddex kalena ay ka soo jeedaan dalka jarmalka wargeysku wuxuu sheegay in kiisaska basaasnimada ah ee laga soo diiwaangeliyey dalalka ingiriiska iyo jarmalka oo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah maadaama buu wargeysku yidhi ay yihiin laba waddan oo xiriir saaxiibtinimo ah kala dhexeeya xukuumadda beijing kadib markii ay britain iyo jarmalka shaaca ka qaadeen in lix ka mid ah muwaadiniintooda lagu soo oogay dacwado basaasnimo ah dowladaha holland iyo poland ayaa iyagana weeraray xafiisyada shirkad shiinays ah oo dalkaasi siinaysay agabka ammaanka ah taasoo qayb ka ah buu wargeysku yidhi olole uu midooda yurub bilaabay in shirkadaha ammaan ee shiinayska uu u arko ganacsi aan cadaalad ahayn wargeyska ayaa xariga lagula kacay xubnahaasi lagu eedeeyey inay basaasiin u yihiin dowladda shiinaha ku tilmaamay mid muujinaysa dib u dhaca sii kordhaya ee ku imanaya qaaradda yurub kaasi oo lagaga soo horjeedo saameynta uu shiinuhu ku leeyahay qaaradda haddii ay ahaan lahayd mid siyaasadeed iyo mid ganacsi intaba waxay tani iliyaaso kusoo beegmaysaa xilli bilowgii bishan dhammaadka ah ee abriil ay dowladda sweden dalkeeda ka ceerisay weriye shiinays ah oo dalkaasi deganaa muddo labaatan sano ah iyada oo sheegtay in weriyahaasi uu khatar ku ahaa ammaanka qaaraddeeda aad baad u mahadsantahay maahir haddii aan markan dhegaystayaasha xubinta usoo qabanno wargeeska xiga wada times oo ka soo baxa dalka ingiriiska waxa uu warbixin ka daabacay shirkad masaare ah oo ku daaban dowladda masar oo la sheegay inay lacago malaayiin dollar ah ka macaashtay xaaladda ka jirta magaalada khaza shirkadani oo ka shaqayn jirtay arrimaha dalxiiska ayaa lasoo warinayaa inay hadda ku howlan tahay inay dadka ka soo daadguraysa magaalada khaza iyadoona ka soo qaadaysa marinka rafax islamarkaana geynaysa gudaha masar arrinka fadeexada ah waxay tahay in shirkaddan oo uu leeyahay ganacsade lagu magacaabo ibraahim al carjaani kuna daaban nidaamka qaahira ay halkii qof ee doonayay inuu khazo ka soo baxa si duqaymaha uu uga badbaado ay ka qaadayaan lacag dhan ilaa shan kun oo dollarka maraykanka ah carruurta ayaana iyagana halkii cunug laga qaadayaa ilaa laba kun iyo shan boqol oo dollar tan iyo bishii maarse ee lasoo dhaafay ayaa lasoo werinayaa in shirkaddan ay khazo ka soo daadguraysay dad gaaraya ilaa labaatan kun ayna heshay lacag dhan ilaa siddeetan iyo siddeed milyan oo dollarka maraykanka ah dowladda masar oo iyadoo qayb ka ah godoonka saaran muslimiinta reer khaza ayaa haddana isku dayeysa inay lacag malaayiin dollar ah ka faa'iido duqaymaha yuhuudda ay ka wadaan khaza iyadoo dadka duqaymahaas ka baxsanaya ka qaadaysa lacag balaayiin dollar ah arrintanna waxay sawir dhab ah ka bixinaysaa maahirow wejiga dhabta ah ee dawaaqiidda carbeed ee ah inay yihiin sahayino qarsoon waad mahadsantahay eliyas qodobka inoo xiga waa shabakadda c n n ee laga leeyahay dalka maraykanka waxay shabakaddu eliyaasow shaacisay in la xiray haweeney u taagnayd xilka madaxweynaha maraykanka taasi oo lagu magacaabo jill stein kadib markii ay ka qayb qaadatay bay shabakaddu tiri dibadbaxyada ka dhanka ah yuhuudda ee dhanka kalena lagu taageerayay falastiiniyiinta ee ka dhacay jaamacadda washington ma jirin wax dacwad ah wakhtiganna kama warqabno arrintaasi waxaa sidaasi yidhi afhayeen u hadlay ololaha stein oo ay soo xigatay shabakadda c n n stein oo ah haweeneyda u taagan xilka madaxweynaha maraykanka ee lagu wado in la qabto sanadkan ayaa ka qayb gashay mudaaharaadyada lagu taageerayey ardayda ameerikaanka ah ee go-aansaday inay isku soo baxyo ku taageeraan filistiiniyiinta sidoo kalena ay ka soo horjeestaan xasuuqa ay yuhuuddu ka wado marinka khaza eliyaaso muuqaal lagu baahiyey barta x ee horey loo oran jiray twitter ka hor inta aanan la xirin ay musharaxadaasi ku sheegtay inay taageerto ardayda iyo xuquuqdooda dastuuriga ah ee xorriyadda hadalka kadib markii ay isku soo baxyo dhigeen ardayda jaamacadda washington kuwaasoo ay ku taageereen falistiiniyiinta dhanka kalena kaga soo horjeesteen xasuuqyada bahalnimo ee maamulka gumaystuhu ka wado marinka khaza maahirow haddii aan markan dhankayga u soo laabanno saxiifadda xigta waxay noqonaysaa yadeecood axranood oo laga leeyahay deegaanada ku hoos jira gumaysiga yuhuudda maqaal ay qortay waxay tooshka ugu ifisay sababta dowladda masar ay u doonayso inay soo afjarto dagaalka khaza saxiifadan cibriga ah ayaa sheegtay in sababta ugu weyn ee arrinkaas ku riixaysa xukuumadda qaahira ay tahay inay joojiso howlgalka milatari ay yuhuudda qorsheynayeen inay ku qaadaan magaalada rafax maadaama ay taasi khataro badan u soo jiidi karto xukuumadda al sisi een rafax waxay ku taallaa marin kala qaybiya falastiin iyo masar mar haddii maahirow ay yuhuudda yimaadaan rafaxna xukuumadda qaahiro awood uma yeelan doonto hadhow inay yuhuudda ka celisa halkaasi marka masar iyadoo ka baqaysa wejigabaxaas hadhow u iman karaa ayay hadda isku dayeysaa inay ka hortagto duulaanka rafax waxaana la odhan karaa keliya doonistaas waa mid qaahira ay danaheeda ku eeganayso waxay hadda masar martigelinaysaa wadahadallo u dhexeeya labada dhinac waxaana markii ugu horreysay arrimaha miiska saarnaa ee ay yuhuudda ka gorgortamayeen ay ahayd sidii loo joojin lahaa duulaanka la qorsheenaya in lagu qaado magaalada rafax waad mahadsan tahay ilyas guud ahaana dhegaystayaal xubintii wargeysyada caalamkana maanta halkaas ayaan uga bixinaa مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحيل قد waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyoom ayaan isla soo gaarnay qaaradda afrika ayaa noqotay mid ka mid ah goobaha ugu daran ee ay saamaynta ku yeelatay isbeddelka cimilada haddaba arrimahaasi waxa u sababta ah iyo saamaynta guud ay qaaradda ku keentay isbeddelka cimilada waxaa warbixintan ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir qaaradda afrika waxaa lagu sheegaa inay tahay dhulka ugu badan ee u nugul saameynta isbedelada cimilada iyadoona ay ku dhacaan dhammaan filashooyinka heerkuulka ee celcelis ahaan hal dhibic shan darajo boqolii ah inkastoo dalalkeeda ay yartahay ka qayb qaadashadooda inay sabab u noqdaan kuleelaha caalamka haddana qaaradani waxay wajahaysaa halisow aweyn oo ku imaanaya dhammaan qidaacyada dhaqaalaha maalgashiyada adeegyada muhiimka ah nidaamyada biyaha cuntada caafimaadka guud beerashada iyo qaabnololeedka dadka afrikaanka ah ee ku dhaqan wadamada qaaradda labaatan dal oo ku yaala caalamka islamarkaana fooda u saaran halisaha cimilada tiradaasi waxaa afrika kaga jira toddobayo toban dal halka saddexda kale ay noqonayaan kuwo dibadda ka ah qaaradda iyadoona isbedelada jira ay si dhab ah u saameeyeen labo ilaa sagaal miisaaniyaadka qaran ee guud ahaan wadamada qaaradda afrika arrimahan ayaa dhanka kale soo dhaweynaya halis ku aadan in dalalka ay ka jirto saameyntaasi ay ku dhacaan boholada faqriga aadka u daran halka barakaca iyo qaxa ka dhalan doonan ay yihiin kuwa soo kordhiya khatarta siraaca loo galo qaybsashada hadba ilihii loo baxsan lahaa oo gebiyahaanba soo koobma taqriir ku saabsan xaaladda cimilada afrika ee sanadkii labada kun labaiyo labaatanka wuxuu muujinayaa in heerarka sare u kaca heerkuulka ee qaaradda uu sii xoogeysanayeen tobannaankii sano ee u dambeeyey iyadoona dhankooda ay sii badanayeen halisaha la xidhiira cimilada waxaana in ka badan boqol iyo toban milyan oo ruux si toos ah saameyn ugu yeelatay dhibaatadii ka dhalatay isbedelada jawiga cimilada iyo biyaha sanadkii labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaa kororkaas ka dhashay khasaare maaliyad oo kor u dhaafay sideed dhibic shan bilyan oo dollar iyo sidoo kale shan kun oo xaaladood oo dhimasho ah waxaana dadkaasi dhintay ay u kala qaybsamayeen afartan iyo sideed boqolkiiba u dhintay abaaraha iyo afartan iyo saddex oo iyaguna ay fataahaduhu dileen qiyaasaha barnaamijka deegaanka ee taabacsan waxaa loogu yeero qaramada midoobay ayaa tilmaamaya in iskugeynta khasaaraha gudaha ee qaaradda afrika ay kordhi doonto sababa ku aadan isbeddelka cimilada iyagoona sheegeen korarkaas caalamiga ah oo halis dhanka raashiinka ku yahay inka badan kalabar dadka qaaradda ku dhaqan waxaana tilmaamayaan in haddii xitaa lagu guuleysto dadaalada dawliga ah ee ku aadan in heerkuulka lagu hayo laba darajo oo boqoley ah dhanka kale qarashaadka ku baxaya in lala qabsado cimilada mandaqada ay ka badan doonaan konton bilyan oo dollar bartamaha qarnigan sida ay warka u dhigeen afrika oo dadkeedu bulshada caalamka ka yihiin toddoba iyo toban boqolkiiba waxaa xiisadda ugu yar ay ku leedahay soo saarista gaaska sababa kuleelaha caalamka iyadoona nisbada ay ku leedahay ay gaarto saddex dhibic sideed boqolkiiba waa marka loo barbardhigo saddex iyo labaatan boqolkiiba gaaska uu soo saaro shiinaha iyo boqolkiiba sagaal iyo toban oo uu maraykanku yahay midka hawada kusii daaya gaaskaasi marka laga hadlayo shakhsigiiba waxay afrika leedahay qiiqa ugu hooseeya dhammaan baqaaradaha iyadoona celcelis ahaan hal tan oo kaarbon dioxide ah uu qofkiiba sii daayo sanad kasta marka loo barbardhigo raadraaca kaarboonka qofka amerikaanka ama australiyaanka ah waxaa qadarka laboxideka uu sii daayo u dhigmaa qadarkii uu qof ku nool afrika kusii deyn lahaa hal bil gudaheeda wadamada afrika waxaa keliya qiiqaas soo saara saddex wadan oo iyaga lixdan boqolkiiba sii daaya qiiqa kaarboonka ee qaaradda waxaana koonfur afrika qeyb ahaan uga qaadataa in ka badan afar boqol soddon iyo shan milyan oo tan masar ay iyadana sii daysaa laba boqol iyo konton milyan halka jazaa'ir ay iyaduna mas-uul ka tahay boqol toddobaatan iyo lix milyan tan oo gaaska qiiqa hawada kusii daaya ee sababa kuleelka taabadelkeed wadamo badan oo ay ku jiraan kuwa ugu faqiirsan qaaradda sida dalalka dhaca koonfurta saxaraha weyn koongoda dimuqraadiga soomaaliya afrikada dhexe waa kuwa ugu hooseeya celcelis ahaan dioxideka waxaana gaaska sanadlaha ay kasoo baxaa lagu qiyaasaa hal tan oo keliya dhanka kale beeruhu waxay ku saamoobaan isbedelada cimilada sida sare ukaca heerkuulka hoos u dhaca sahayadii biyaha ee muhiimka u ahaa beerashada iyo cawaamil kale sida maqnaashiyaha kala duwanaanshiyo bioloji ah iyo iskudhexyaaca nidaamka bii-ada oo cimilada la xiriira beeraleyda ku dhaqan mandaqada dhacda koonfurta saxaraha weyn ee afrika waxaa aad ay ugu tiirsan yihiin biyaha roobka waxaana sagaashan iyo shan boqolkiiba ka yihiin beeraha caalamka ee biyaha roobka aan looga maarmin marka ay beerashadu tahay halka ay kasoo xaroodaan dakhliga maxalliga ah ayna ku xidhan yihiin fursadaha shaqo kuwooda ugu muhiimsan waxaa isbedelada cimilada marka ay yimaadaan ka dhasha khasaare adag oo soo gaara dakhliga iyadoona ay sii kororto amni xumada raashiinka iyo kororka taagdarada bulshooyinkaasi maadaama waxa ugu horeeya halista ay kasoo gaarto isbeddelka cimilada uu yahay dhirta oo ay isbedesho caleenteeda marka la gaaro wakhtigii ubaxa ama uu hakad ku yimaada koriinka beerashada waxay tiir udubdhexaad u tahay dhaqaalaha waddamada afrika waxaana lagu tiriyaa waddooyinka ugu muhiimsan ee habnololeedka bulshooyinka qaaradda waxayna waxtar u leedahay nisbada ugu badan dadka ka shaqeeya hase ahaatee wax soo saarka dhankaasi ay sii daciifayay tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii kun sagaal boqol kow iyo lixdankii sababa ku aadan isbeddelka cimilada hoos u dhacan ayaana qiyaasta ugu sarreysa ka ah isbeddelada ka jira waddamada kale ee caalamka inta badan dadka saboolka ah ee qaaradda afrika waxay degan yihiin tuulooyin baadiye ah halkaas ay xoogga ku saaraan beerahooda waxaana dhacda in hoos u dhaca ku yimid qidaaca beerashada uu dadka ku keeno faqri aad u daran kana dhashaan khasaar aad u xoogan sida ay sheegayso daraasadda cimilada ee qaaradda afrika wax soo saarka afrika ayaa hoos u dhici doona nisbo lagu qiyaasay laba dhibic sagaal boqolkiiba sanadka labada kun iyo soddonka wuxuuna marka la gaaro labada kun iyo kontonka hoos u dhacaasi gaari doonaa boqolkiiba siddeed iyo toban waa haddii isbeddelka cimilada uu kusii socdo sida uu hadda yahay iyagoo sii hadlaya waxay sheegeen in sidoo kale saameynta ka dhalan doonta isbeddelkaasi ay sababi doonto burbur ku dhaca ku dhowaad soddon boqolkiiba dalagyada soo go-a arrinkaasoo halis ku ah ugu yaraan laba boqol milyan oo ruux oo lasoo gudboonaato gaajo iyo in dhanka kale ay sii kordhaan heerarka faqriga iyo sicir bararka qaaradda siday warka u dhigeen waxyaabaha kale ee sii kordhinaya saameynta dhanka waxsoo saarka dalagga ayaa ah axdaafta kale ahdaadadka iyo fatahaadaha kuwaas oo soo badanayay sababa ku aadan isbeddelka cimilada islamarkaana ay dhici karto inay ka dhashaan burbur aan lasii sahdaalin oo ku yimaada dalagyada ama adeegyadii muhiimka u ahaa qidaaca beerashada qiimeynta amniga biyaha ee caalamka ee labada kun saddex iyo labaatan ee ka soo baxay jaamacadda waxaa loogu yaro qaramada midoobay ee bii-ada biyaha iyo caafimaadka ee tilmaamaysa in lix dhibic saddex iyo toban bilyan oo ruux ay ku nool yihiin waddamo ay ka jiraan xaalado aad u daran oo amni xumo xagga biyaha ah islamarkaana dadkaasi ay hal dhibic soddon iyo afar ka yihiin kuwa afrikaanka ah oo macnaheedu yahay in tiradani ay tahay iskugeynta dadka dhibaatadaas wajahaya ee ku dhaqan qaaradda afrika qiimeyntan ayaa si gaar ah qaaradda afrika uga xustay goobaha ay amni daradu ka jirto ee xagga biyaha gaar ahaan mandaqada saaxilka iyo geeska afrika iyo sidoo kale qeybo ka mid ah galbeedka qaaradda waxaana markaa laga soo tago afrika ay dhanka kale xaaladahaasi ka jiraan koonfurta aasiya iyo waddamada leh jasiiradaha yaryar ee caalamka saddex iyo toban dal oo dhaca afrika ayaa sanadkan wajahaya halise ku aadan amni xumada biyaha kuwaasoo ah kuwa ugu halista badan sida comoros ama jasurulqamar jabuuti libiya soomaaliya iyo suudaan كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu مالح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى